بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله وحن كل جرني المطلب الثالث وكاد لي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على وجوب اتباع السنة آه، حديث هل حديث بين أردمان شن حديث بين صو شرحني xadiidka ugu dambeeya oo xadiidka lixaada ayaynu casharkan ku sharaxaynaa wuxuuna noqonayaa casharka sideed iyo tobnaad silsiladii ahayd atamasuk bisunna xadiidkaasi waa xadiidkii macruufka ahaa jariir ibni cabdillaahi albajali oo imaamu muslim wa kayruhu ay wariyeen xadiidkaasi marka qisa cadiima u lahaa waxa uu yidhi jariir maalin baa waxaa dhacday annagoo masaajidka joognaa ayaa waxaa yimid niman soo abaaroobay oo waxa weeye abaar xun ku dhacday oo mudar waa qabiilkii qurayshwa oo soo abaaroobay oo waxa weeye gaajo keentay ayaa nebiga madiine ugu yimid aad dhibaatana uga muuqato oo waxa weeye aad u silicsan oo niman diifaysan oo dhibaato xoogla ka muuqato nebigu raxiim buu ahaa aad buu naxay waxa weeye markaasuu nebigu kacay gurigiisuu galay wuu soo baxay dadkiibuu la hadlay ayuhannaas buu yidhi dadow wax sadaqaysta marka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu la hadlay tasadaqa rajulun bidiinaarihi war nin diinaarkiisa ha sadaqaysta ee dahabkiisa nin ha sadaqaysta dirhamkiisa ee fidadiisa nin ha sadaqaysto kii haystaa dharkiis kii haysta cunto kii timir haysta kii saacu burin bur haysta wax alla waxaad awoodi ka dhaan walow bishiqi tamra buu gaarsiiyey nebigu war timir xabba timiroo la kala jeexay jeexeedna allah ka dhigay wax sadaqaysta aad buu saxaabadii ula hadlay oo ku booriyey inay wax sadaqaystaan oo sadaqa la baxaan jayid markay dadkii bilaabeen marka oo waxa weeye dadkii sadaqadii bilaabeen oo wax keenkeeneen ayaa nin ansaara waxa uu keenay suratan cadiima kaadat yaduhu an tacjis waa shay weyn oo dembiil camal ah oo maal ka buuxo oo cadiima oo waxa weeye uu jiidayo qaadi kari waayey ayuu si u soo waday nebiga hor dhigay markaasuu dadkii markay arkeen ninkan waxa weyn sadaqaystay ayaa dadkii oo dhan ku daydeen tataabaca annaas qof walba wuxuu keenay inta ninkii lagu dayday intiisii iyo waxa weeye wax u dhigma ama ka badan ayuu nin walba soo dhigay oo dadkii xoog wax u sadaqaysteen markaasaa nebigu farxay calayhi salaatu wassalaam ilaa uu jariir yidhi fa ra'aytu kawmayni koomku waa bacaad bacaatuurka laba meelood oo la tuuray baan arkay oo waxa weye dhar iyo cunto iyo lacag wax walba saa loo tuuray oo masaajidka dhexdiisii la buuxiyey masaajidka dhexdiisa sadaqa la keenay masaajidka nabigana masaajid ku dhex fadhiya markaasaan waxaa arkay buu yidhi fa ra'aytu wajha rasuulillaahi sala allah alay salam yatahalhalu nebiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisii oo ifayaan arkay buu yii oo wejiga waxaa lagu nebiga waxaa lagu garan jiray markuu farxo meeshaan waxa weeye salaanta ah oo suraaraatul weji la yidhaahdo ayaa waxaa ka ifi jiray nuur baa ka bixi jiray markaasaa arkay buu yidhi kaannahu mudhabatun waxaad moodaa waxa weeye dahab inta la dhalaaliyey waxa weye la qurxiyey oo qashinkii laga saaray oo saa u ifaya ayaan arkay buu yidhi markuu nebigii maxaa ka farxiyey ninkaa wanaagga uu sameeyey oo dadkii u bilaabay oo wanaaggaasaa nebiga aad ugu farxay markaasuu nebigu xadiidkan yidhi fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam waa kan macalshaahidku man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruhaa wa ajru man camila biha ila yowmi alqiyaama man sanna qofkii dadka u jideeya sunnatan xasana ay sunno wanaagsan dadka ku bo- u jideeyo u bilaaba isagu la imaan mayo wax cusub ay sunno cu- sunnihii nebiga ilaa nebigu sadaqadii buu amray dadka amarkii nebiga ayuu ninkaani dadkii ku dhiiriyey oo waxa weye u bilaabay wax weyn in la bixiyo idan markaasay dadkii ku daydeen khayr bay marka dadkii kaga daydeen khayrkii ay kaga daydeen ayaa isaga ajarkiisii waa loo qoray wuxuu sadaqaystay intaa ku dayatayna ajarkoodii iyagana waa loo qorin nin walba oo ku dayday ajarkiisii oo kale ayaa qofkaa lagu daydayna ilaahay siinayaa min cindihi agtiisa ka siinaya waa min fadli illaahi wey marka jumlada aynu wax yar dul istaagno ma aha macnaheedu qof inuu wax cusub iskala yimaado ay man sanna fi lislaami sunnatan xasana macnaheedu waxa weeye waa wixii kitaabka iyo sunnaha ku sugan oo kitaabka iyo sunnuhu awalba ina amreen oo inagu booriyeen oo nebigu inoo jideeyey qofkii dadka ugu yeera qofkii dadka u bilaaba qofkii dadka ku booriya qofkii dadku kaga daydaan oo sunnihii bara oo tacliimu cilmin baa ka mid a cilmigii bara cid alla cidda ku dayatay ayuu ajarkoodoo kale yeelanaya waa man dalla calaa khayrin ka faacilih fahuwa ka faacilih man dalla calaa khayrin khayr qofkii dadka tusiya fahuwa ka ka faacilih ajarkiisii oo kalea la siinaya idan marka wanaagga xadiidku waxa weeye ay man axyaa sunnatan ama man ibtada'aha qofkii dadka u bilaaba khayr ama sunno dadkii aysan aqoon qofkii inta ku dhex nooleeya tusa oo bara oo u bilaaba wanaaggaasuu helaya jumlada dambea marka inoo caddaynaysa inaadan adigu waxba la imaan karin adigu wax cusub lama imaan kartid inta bidca la timaadi inaad tiraahdo waa sunna xasana ma soconayso ama bidca xasana ha waayo qeybta dambe nebigu muxuu ku yidhi waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'ah sunno xun qofkii dadka u jideeya falahu wisruhaa wa wisru man camila bihaa laa yunqasu min awsaanihim shaya min aathaamihim shaya xadiidka horena waa inoo soo hormaray waxa weeye qofka dadka u jideeya oo waddo xun u jideeya waxa uu leeyahay dembigiisii waa loo qoraa dembigii isagu la yimid waa loo qorayaa haddana waxaa loo qorayaa cid alla ciddii ku dayatay oo raacday dunuubtoodii iyagana waa loo qorin oo waxba laga dhimi mayo isagana intoo kalaa la saaraya sidaa daraaddeed baa nebigu xadiid kale ku yidhi qof walba oo naf naf xaqdarre lagu dilo adduunkan ilaa qiyaama saaca ma jirto ilaa dembi buu ku leeyahay ibnu aadam alawal kii jideeyey waa labadii wiiloo nebiyullaahi aadam oo isdilay kii dilay walaalkiis dembi buu ku leeyahay naf walba oo xaqdarre lagu dilo leanno awal man sanna alqatla isaga ayaa jideeyey in la isdilo idan wuxuu ina tusayaa marka xadiidka imaamu muslim baa warinaya wakayru wuxuu inoo caddaynayaa waddada iyo manhajka saxiixa iyo caqiidada saxiixa waxaa weeye waa itibaacu sunna wa tarku lbidac walmuxdathaat labadaasaa lagaa rabaa war bidco bannaan ka maroo ka dheerow war sunnahana dadka bar oo adigu naftaada ka bilow oo dadka ugu yeer oo dadka ku boori oo u jidee waayo ninkaasi wanaaggaasi xadiidku sababtaasuu leeyahay sababtaana lagu fahmaa ma aha wax cusub oo isagu uu bilowday sadaqadu isaga waa ka horraysay ilaahay baa kitaabkiisa inagu amray rasuulkaa ina amray sunnihiisa inagu booriyey cid wax sadaqaysatana nebiga ugu deeqsisanaa oo inoo bilaabay waxa weeye ka riixulmursala waatuu ku tilmaamay cabdullahi bni cabbaas idan marka wax cusub lama u imaan ninka ee dadkiibuu baraarujiyey oo khayr buu u horseeday oo wixii wanaagsanaa buu u bilaabay marka haddaad dadka wax wanaagsan u bilowdid oo khayrka kaaga daydaan khayr baad helaysaa haddaad sunno aynan aqoon intaad u bilowdid bartid oo ku dhex noolaysid oo kugu daydaan khayr bay helayaan khayr ehri tusaale yar hadda haddaan soo qaadano muddo hore oo waxa weeye dee ama wixii soddon sano iyo ka hor loo joogay waynu ogeyn in waddankeenna sidaa aynu dadkoo dhan odayaashii iyo islaamiyiba laga soo gaaray dumarkeennu ma xijaaban jirin garbasaariya waxaa la iska watay iyo guntiino iyo waxaan macno lahayn oo qofka jirkiisii qaar muuqdo idan marka gabdhihii wanaagsanaa oo xijaabka bilaabay oo u sabray dhibaatadii ka raacday sideetamaadka iyo lagu dhibi jiray oo waxa weeye aan arki jirnay annagoo waxa weeye dhallinyaro ah sida loo dhiba gabdhaha oo jirkooda asturay dee gabdhihii ku dayday marka oo waxa weeye maanta gabdhaha soomaaliyeed kulli wada xijaaban yihiin oo ay aad iyo aad xijaabka ugu dadaalayaan haddee kuwaa u sabray oo bilaabay ajar iyo wanaag baa uga socda ciddii ku dayatay sunnaha qofkii nooleeya caqiidada nooleeya waxa wanaaggaa waa tusaale kale ummaddaas culummadaa kutubta inoo qoray waynu maanta ku intifaacayno isagii oo dhintay oo kun sano nool iyo ka badan ayaa ajarkiisa iyo xasanaadkiisa u socda ilaahay ma dayacayo in allaha laa yudiicu ajra man camila qofkii wax wanaagsan sameeya waxa weeye ilaahay ma dayacayo camalkiisa wanaagsan wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum acmaashiina ilaahay ma dayacayo idan waa qaacida waadixa imaamu nawowi waxa uu yidhaahdaa xadiidkaa markuu sharaxayo xadiidkaa waxaa ku sugan wa fi lxadiidi waxa weeye alxathu boorin la isku boorinayo calaa itibaaci sunna wa ibtidaa'iha sunnaha dadka wa ixyaayaha la nooleeyo ayaa ku sugan waijtinaabu in laga dheeraado tarku lbidac walmuxdathaat barnaanka laga maro marka haddaad aragtid qof inta bidca la yimid ku odhanaya waa bidca xasana waa qof aan xadiidkaan fahmin qaar baa daliishanaya intay bidca la yimaadaan man sanna fi lislaami sunnatan xasana fa haada kadib waftiraa'un nebi maxamed lagu been abuuranaya weeye sababtu nebigu ma dhihin man ibtadaca bidcatan xasana ma dhihin ee man sanna fi lislaami sunnatan xasana sunnana nebiga iska leh waa inagii kusoo marnay laqad kaana lakum fi rasuul uswatun xasana waxaan nebi maxamed inoo jidaynaa weligeed sunna ma noqonayso idan waxaynu u baahnaa marka ikhwaani fillaah axaadiidta lixda aynu soo qaadnay iyo aayadihii ka horreeyey oo iyaguna lixda ahaa laba iyo tobankaa daliil waxaanu u keennay qof walba oo muslima inuu arko oo ku qanco inay tahay waajibku itibaaci sunna altamasuk bisunna wa tarku albidac walmuxdathaat waltaqliid inaad banaanka ka martid oo aad bidco ka dheeraatid oo aadan cidna qalidin eed baratid sunaha akhilmuslim tacallam sunnaha baro oo sunnaha ku camalfal oo dadka ugu yeer oo waxa weye wanaag baad ku helaysaa bidaca iyo dhibaatadana bannaanka ka mar insha allahu tabaaraka wa tacaala marka madlabka halkaasuu ku egyahay waxaa inooga haray baxtigan wax yar oo ah aqwaalu salaf ayaynu arki doonaa madlabka afraada walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin